waxay isweydiin le oo isweydiinayaa haddii ay midmada soomaaliyeed iyagu ogol yihiin dadkaa dagaalka wada madax dhaqameed sheekh cuqaal siyaasiyiin noocay doona waha aadeen hadday midnimadii soomaaliya ee federaalka ahaa ee xamar ay ogol yihiin ooy somalilan guuristaanka ay diidan yihiin arrintaa dee iyaga waal waa looga sarreeya hadday dowladda federaalka ah sidaa uga wakilyihiin oo ogol yihiin waxaa jiray wada hadallo u dhaxeeya somalilan iyo soomaaliya oo caalamiya oo soo taxnaa soo may ahayn inay dhinacaad nagala hadlaan siyaasiga ahoo aanay magaaladana inaga dumin dad kale inaga layn dhibaatada inoo geysan waayo mar haddayna federaalkaan ogollahay wadahadal baa ka socda dee federaalku wuu farabadanya waa dad badan dowlad bay leeyihiin somalilandna waa dal kale halkaa waxay u eg tahay dee halkaasaan suladaanahoo dee shalay waa tii la magacaabay ergeyga arrintaa shirarka uu qabaqaabinay dowladda federaalka ah arrintaana anagu waxaan oranaa arrin tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday ninkaan loo magacaabayna waa nin aqoon badan una siyaasada dalka oo anagu waa soo dhaweynaynaa in wada hadallada loo wada hadlo soomaaliya iyo somalilan